يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
جزاه الله خيرا تلاوة آيات إله سبحانه وتعالى ومرابه والألف آدم جزاه الله خيرا runtii muxaadaraadkan ama majaalistan ka warramayay dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee aynu horaan marka waxbaynu noogu soo tagnaa kanina majliskiisa saddexaad uu yahay waxaa sheekhu markaa uu inagala soo hadlay ama waxay nooga tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam raxmadiisii dhaqankiisii wanaagsanaa tawaatucii rasuulka calayhi salaatu wasalaam bukaa bukaagii ama oohintii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu oohi jiray isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaweyn aayaadkiisa iyo cibaadada markaa ku ooyaya waxaa kaloo markaa ugu dambeeyey suhdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo siduu ahaa mid adduunyadan zaaka daahiday iyadoo adduunya gacmihiisa iman karaysay isagu marka ikhtiyaarkiisa kaga daahiday waxaa majliskan maanta sheekhu biidni illaahi tacaala sheekhuna sheekh axmed ciid uu inagala hadli doonaa xayaahu sala allahu calayhi wasalam rasuulka xishoodkiisii ayuu sheekhu biidni illaahi tacaala inoo tilmaami doonaa ma jeclina sheekha wax badan kala horkaco isaga ayaa mikrafoonka inoogu wareejinayaa aynu si markaa waxaweya fiican uga faa'iidaysano biidni illaahi tacaala falyatafadal shaykhu mashkuuran ajuura
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوة والأخوات الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى يا مهدل لنقول ميي في بيت من بيوته إنكو إلهي سبحانه وتعالى يسحسوسنا إنه oo sunnada rasuulkana sala allahu calayhi wasalam wax isaga tilmaamaynaa waxaa walaalayaal majliskeenani uu yahay waa majliskii saddexaad ee ka mid ahaa majaalistii sunnada ee taxanaha inoo soo ahayd ee ciwaankeedu uu ahaa haakadaa kaana alxabiibu almustafaa sala allahu calayhi wasalam sida akhuuna cabduraxmaan uu soo tilmaamay waxaynu ka soo hadalnay ilaa afar sifo oo ka mid ahaa sifaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee khuluqiga ahaa waxaana walaalayaal hadafka iyo ujeeddadu ay tahay sidaynu horeba u tilmaannay markaynu ka warramayno sifaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee khuluqiga ahaa in dhaqankeenna iyo akhlaaqdeenna aynu ku salayno tii rasuulka sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waxaa maanta ay tahay sifada shanaad ee aynu ka hadlaynae ka mid ahayd sifaadkii khuluqiga ahaa ee rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam iyadoo sifaadkiisu aanay intaa ku dhammayn oo wixii kale in sha allahu tacaala munaasabaadkii kale rabbi inoo sahlo aynu ku tilmaami doonno laakiin kuwa aynu maanta doonayna inaynu wax isaga tilmaanno sifada shanaad ee sifaadkiisii ka mid ahayd waxa weeye xayaa'uhu sala allahu calayhi wasalam xishoodkii nebi muxamed calayhi afdalu salaati wasalaam oo rag iyo dumarba aad iyo aad aynu ugu baahan nahay maanta laa siyamaa fii haadihi aladminati almuta'akhira siiba xilliyadan dambe ee xayaaga uu waxa weeyaan aad iyo aadka u yaraaday aad baynu ugu baahan nahay inaynu sifadaa wax ka ogaanno nin walibana naftiisa uu dib ugu noqdo si uu sifadaa ugu dhaqo oo waxa weeyaan ugu camal falo kaana rasuulu llaahi muxamed sala allahu calayhi wasalama ashadda annaasi xayaa'a waxaa rasuulku ahaa calayhi afdalu salaati wasalaam dadka ka ugu xishoodka iyo xayaha badan waxaynu markaa rabnaa inaynu ogaanno maadaama rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalama xayiyan mid xayaa iyo xishood badan maa huwa hada alxayaa waayo waxaa laga yaabaa dad fara badan inay xishood moodaan waxaan xishood ahayn xishoodkii rasmiga ahaana inay ka tagaan idan laabudda an natacarafa calaa xaqiiqati hada alxayaa waxaa waajib ah inaynu aqoonsanno xishoodka sharciga ah ee rag iyo dumarba looga fadhiyaa waa kii xaqiiqatu lxayaa xaqiiqatu lxayaa waa khuluqun yabcahu calaa ficli kulli maliixin wa tarki kulli qabiix xaqiiqada xayaaga iyo xishoodku waa dhaqan qofka ku xambaaraya inuu sameeyo wax kastoo wanaagsan kana tago wax kastoo xun fa huwa min sifaati nafsi maxmuuda waxa uu ka mid yahay markaa xishoodka iyo xayuhu sifaadka nafta ee la mahadiyo laguna ammaano nafta wa huwa ra'su makaarimi alakhlaaq akhlaaq wanaagga waa ka madaxa iyo waxa weeyaan halka ugu sarraysa kaga jira akhlaaqiyaadka wanaagsan isaga ayaa asaas iyo ra'si u ah wa huwa ziinatu liimaan wa shicaaru lislaam xayaaga iyo xishoodku waa quruxda iimaanka waana astaanta islaamnimada lagu yaqaano hada alxayaa huwa khuluqu lislaam waa dhaqanka diinta islaamku ay diimaha kale kaga duwan tahay waa dhaqan aad iyo aad u qiimo badan waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam kamaa akhraja alimaamu bnu maaja fii sunanih min xadiidi anas waxaa rasuulku yidhi calayhi afdalu salaati wa aska tasliim inna likulli diinin khuluqa wa khuluqu lislaami alxayaa waxaa rasuulku yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh diin waliba waxay leedahay dhaqan iyo akhlaaq lagu yaqaano wa khuluqu lislaami alxayaa dhaqanka iyo akhlaaqda islaamkuna waa xishoodka iyo xayaaga akhrajahu alimaamu alalbani fii silsilati alaxaadiidi asaxiixa mujalladka labaad safxada lix boqol iyo lix iyo toban sidoo kale sheekhu alalbani waxaa xadiidkaa uu ku tasiixiyey fii saxiix ibni maaja mujalladka labaad safxada afar boqol iyo lix sidoo kale saxiixu tarkiibi wa tarhiib min xadiidi zayd ibni talxa mujalladka saddexaad safxada saddexaad hada alxadiid waxa uu tilmaamayaa dhaqanka iyo khuluqa islaamku inuu yahay alxayaa waxaa marka xishoodka nebigu uu ku tilmaamay calayhi afdalu salaati wasalaam inuu yahay diinteennan islaamka dhaqankii astaanta iyo shicaarkaba u noqonayay waxaad garan kartaa markaa qof aan xishood lahayn waa qof diintiisa ay dhaawacan tahay oo iimaankiisa uu naaqusay oo wax fara badan oo diintiisa ka mid ihi ay ka durugsan tahay ama ay ka maqan tahay alxayaau khayrun kulluh xishoodku waa khayr dhammaantii oo waxaan khayr ahaynba lama yimaado sidaa darteed baa nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu arkay nin walaalkii ka waaninaya xishoodka oo le war maxaad la xishoonaysaa ayaa nebigu ku yidhi war faraha ka qaado iska daa waayo xishoodku khayr mooye wax kaleba lama yimaado oo alxayaa'u khayrun kulluh xishoodku waa wada khayr sharba ma leh كذلك أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عمران بن حسين وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وحشوتك الله يراهدا خير موية وحكالة لما يمادو وحشوتك وحلي يمادا وخير qaala araagib waxa uu ku tacriifiyey xayaaga alxayaau inqibaadu nafsi can alqabaa'ix waxa araagib uu yidhi tacriifka xishoodka xishoodku waa nafta oo ka joogsata xumaanta wa huwa min khasaa'is alinsaan waana khasaa'ista insaanka iyo aadamuhu uu la gaar yahay ee xayawaanaadka iyo mayeedhaanka uu kaga soocan yahay insaanku وجعل في الإنسان ليرتدع عما تنزع إليه الشهوة من القبائح فلا يكون كالبهيمة وعود مركا وحا إنسانك حشوك يا حياة دحدي صلوه يلي سيو غغتشوك سدو ونفتي سو غغحا كما يحشوك سببتيسا وحا شهوة أي كري حيسو أي وحا ويان أغيى ليس شهوة النفس أي حمانها سيانو دي حولها وكلا أنقل ويا بهائمتو dee shahawaadkooda iyo xaajadooda shaaricaasay ku gudanayaan waddada waayo dee xishood kuma sugna bahaa'imta oo laguma waajibin dushoodana ma saaraba walidaalik xayaa dhexdooda yaallaa ma jiro dee xayawaanaadka iyo mayeedhaanka iyo bahaa'imta walidaalik ayaa xaajaadkoodii waxoodoo dhanba dee hadday halkaa waddada waxa weeyaan xooluhu ay marayaan iyo hadday xeradooda ku oodan yihiin iyo haddii bannaanka loo foofiyo neefka xoolaha ah waa isugu mid meel walba xaajadiisa iyo shahwadiisa waa ku gudanayaa laakin alinsaan laakiin insaanku wuxuu kaga soocan yahay bahaa'imta waxa ilaahay ku karaameeyey oo lagu waajibiyey inuu la yimaado sifatu alxayaa sifada xishoodka lidaalik ayaa u yidhi alraagib xishoodku waa min khasaa'is alinsaan waa khasaa'ista aadamaha iyo insaanku uu kaga soocan yahay xoolaha walidaalik ayaa xishoodku ruuxa uu ka xakamaynayaa shahwadiisu xumaanta ay ugu yeedhayso waxa ka qabanaya ka xakamaynayaa waa xayaaga iyo xishoodka walidaalik ayaa ruuxa xayaa iyo xishood yeelan waaya ee shahawaadka naftiisa ku sii daayaa waxa uu shabbahay xaalatu alxayawaanaati waalbahaa'i xaaladda xoolaha iyo mayeedhaanka ayaa uu shabbahay karaamadii iyo makaanadii insaanku u lahaana hoos buu uga daadegay oo derajadii u lahaa hoos buu uga dhacay وقال الجنيد رؤية الآلاء ورؤية التقصير يتولد بينهما حالة تسمى الحياة وحاول تعرف في حشوت كويري رؤية الآلاء نعمت الأركه ورؤية التقصير يقبوت فلك يقابنت الروح أركه يتولد بينهما حالة تسمى الحياة وحل بدأ دحدو ذكرنا لتحالة ليراهضه حشوت oo macnaha qofkii nicmada markuu arkuu qadariyo dee ilaahay buu ku mahadinayaa macaasidana u adeegsan maayo taqsiirka iyo gaboodfalkiisa markuu arkana dee waa ka toobadkeenayaa oo kusii tigaali maayo oo ku madaxadkaan maayo marka dhexdooda waxaa ka dhalanaysa xaalatulxayaa wa qaala alimaam badruddiin alcayni fii cumdati alqaari sharxi saxiixi albukhaari باب أمور الإيمان بدر الدين العيني كتاب كيس عمدة القاري شرح صحيح البخاري باب كأمور الإيمان وحو كتل مامي هالكاس مجلد ككوبات صفحة سدح بقول أفرطن يتضبع مركو شرح أي حديث كيها الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان حديث كان مركو شرحي الإمام العيني في عمدة القاري وحولي إساقو دو سؤالود كجوابي أيا أجوبة وتلمام إمام كاس وحا كمدها يوهلكا كشاغي وحولي جعل الحياء من الإيمان لأنه باعث على أفعال الخير ومانع من المعاصي waxau idhi xishoodka waxaa looga yeelay sifo ka mida sifaadka iimaanku uu leeyahay waayo xishoodku ruuxa waxa uu ku xambaarayaa khayrkiiyo wanaagga inuu sameeyo waxaanu u diidayaa oo uu ka dabrayaa xumaanta iyo xaaraanta inuu waxa weeyaan ku dhaco waxau idhi imaamku walaakinahu rubamaa yakuunu takhalluqan waiktisaaban ka saa'iri acmaali lbiri laakiin waxaa laga yaabaa inuu xishoodku iyo xayuhu noqdo akhlaaq la kasbado oo ruuxu walow markii hore yay dhalanba u noqone waa akhlaaq uu kasban karo xayaagu sida acmaasha kale yacni saalixaadka ee samafalka iyo wanaagga iyo khayraadka kaleba qofku sida naftiisa uu u kasbade uu ugu ababiyo sidaasoo kale ayaa xayaagu wuxuu noqon karaa sifo qofkii uu soo kasbaday oo naftiisa uu ku barbaariyo u ku tarbiyeeyey waxa uu yidhi waqad yakuunu hariiza yacnii hariiza nafsiya wax naftiisa ku abuuran oo dabeeco ana waa noqon karaa xayaagu laakina isticmaalahu calaa qaanuuni sharci yaxtaaju ila iktisaabin wa niya fahuwa min aliimaani lihaada waxa uu yidhi laakiin isagoo kasbina noqon kara xishoodku wax la kasbado hariizana noqon kara wax nafta ku abuuran laakiin in xishoodka iyo xayaha loo adeegsado sida sharcigu ina amray waxay ku xidhan tahay uun inuu qofkii waxa weeyaan cilmiyan cilmina u yeesho oo uu kasbado niyo wanaagsanna ula yimaado waayo innama alacmaalu binniyaad waalxayaau camalun min alacmaal waayo xishoodkii waa camal acmaashii saalixaadkee wanaagsanayd ka mid ah waa sifo wanaagsan oo ruuxa looga baahan yahay waa sifo baatin oo qarsoon xishoodka iyo xayuhu laakiin raadkeeda iyo aasaarteedu ay ka muuqato qofka dhaqankiisa oo sida khushuucduba ay u tahay hay-a baatin oo qalbiga degta laakiin raadkeedu jawaarixda iyo xubnaha qofka ay uga muuqato sidaasoo kale ayaa xayuhuna uu yahay sifo baatin ah laakiin raadkiisu uu acmaasha iyo jawaarixda qofka uga daahiraya oo camalkiisa ayay ka muuqanaysaa inuu qofku yahay saaxibu xayaa iyo inuu bilaa xayaa yahay waxau yihi markaa sheekhu isagoo noqon kara xayuhu khariiso qofka ku abuuran oo ilaahay dee uu deeqayba haddana in la isticmaalo xayaaga sharciga ah lala yimaadaa oo sida sharcigu ina amray loo isticmaalaa xayaaga waxay u baahan tahay iktisaab iyo niyo wanaagsan oo qofkii cilmiyanna inuu ogaado maxaa xishoodka sharciga yahay maxaa se aan xishood sharciga ahayn niyo wanaagsanna uula yimaado ka maarmi maayo markaasaa xayaagiisii noqonayaa camal saalixa oo laga abaaliyo abaalkiisana uu helo fii hadihi dunya wa fi laakhira laysa min alxayaa alxayaau min alxaqi wa qowlihi waalcamali bih sidaa darteed ayaanay xishoodka ka mid ahayn yacni ruuxu in xaqa odhaahdiisa iyo ku camalfalkiisa uu ka waabtuu ka gabadaa ka mid ma aha waxa weeyaan xishoodka sharciga ah bal haadaa cajzun wa mahaana taa waxaa lagu tilmaamaa waa caajisnimo iyo dullinnimo qofku xaqa intuu ka waabtuu ka joogsado ku hadalkiisii iyo ku dhaqankiisiiba inuu yidhaho waan ka xishoonayaa haadaa cajsun wa mahaana walaysa min alxayaa'i fii shay bal ilxayaau khuluqun yabcaثu cala ijtinaabi alqabiixi wayamnacu min altaqsiiri fii xaqi di lxaqi bal waxa weeyaan xayaaga dhabtii waxa uu yahay waa dhaqan qofka ku xambaaraya inuu xumaanta ka dheeraado kana mancinayo qofku inuu ka gaabiyo ciddii xaqa ku lahayd xaqeedii wa wla alxayaa'i alxayaau min allahi tabaaraka wa tacaala xishoodna waxaa ugu awlaysan oo ugu mudan xishood lala yimaado waxa weeyaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala laga xishoodo xayaha ilaahay subxaanahu wa tacaala laga xishoonayaana waxa weeye wahwa an laa yaraaka xaysu nahaak wadaaka inamaa yakuunu can macrifatin wa muraaqaba alxayaau min allah waa inaanu ilaahay kugu arag halkuu kuu diiday oo aanu kaa waayin halkuu ku amray taasina waxay u baahan tahay cilmi iyo muraaqabat ullaahi caza wajal inaad dareento mar walba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku taalacanayo ina allaha kaana calaykum raqiiba alimaamu alcayni masderkii horeynu tilmaannay hadalka isagoo sii wada waxa uu tilmaamay oo uu yidhi lima ufrida alxayaau bidikri min saa'ir min bayni saa'iri shucab maxaa xayaaga iyo xishoodka yacni loogu gaar yeelay dikriga isaga si gaara maxaa loogu xusay yacni laamihii kale iimaanku ka koobnaa dhexdooda maxaa xishoodka gaar loogu xusay waayo xadiidkii aynu hore usoo tilmaannay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu yidhi aliimaanu bidcun wa sabcuuna aw bidcun wa situuna shucba faaclaaha qawlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaatat aladaa can alariiq walxayaau shucbatu min aliimaan yacni shucabkii waxaa laga soo dhex soocay shucbat aliimaan shucbat alxayaa oo waxau rasuulku yidhi xishoodku waa qayb iimaanka ka mid ah marka waxa uu yidhi alimaam baduddiin alcayni fii cumdati alqaari mastarkii hore aynu u tilmaannay maxaa xishoodka isaga si gaara looga soo soocay shucabkii kale iimaanka wa ujiiba biannahu kaddaaci ilaa saa'iri shucab waxa uu ku jawaabay imaamkaasi waxaa xishoodka si gaara loogu xusay waayo xishoodku waa kalaamaha kaloo dhan qofka ugu yeedhaya macnaha qofka haddii xayihii laga helo xishoodku isagaa shucabkii kaloo dhan u baaqayo qofka ku xambaaraya inuu la yimaado fa ina alxayiya yakhaafu min fadiixati اdunyaa wa fadaacati alaakhira waayo qofka xishoodka iyo xayaha lihi waxa uu ka baqanayaa fadeexadda adduunyo iyo dhibaatada iyo cuquubada aakhiro labadaba waa ka baqanayaa sidaa darteed ayuu xumaan oo dhanna iska ilaalinaya wanaag oo dhanna naftiisa uu ku tarbiyeynaya fayanzajiru cani almacaasi wayamtailu aacaati kullaha marka waa ka joogsanayaa qofkii xishoodka lahaa macaasidii iyo xumaantii aacaadkii iyo acmaashii iyo cibaadaadkiina waa uu la imanaya waxaa kaloo xayaaha lagu tacriifiyey alxayaau tagayurun yusabibuhu alkhawfu mima yukrahu qowluhu aw ficluhu aw yudamnu calayh xishoodku waa isbeddel iyo doorsoon qofka u sababaya inuu ka baqo waxa ku hadalkiisa iyo ficilkiisaba la necab yahay ama la ysku caayo aw yudamnu calayh macnaha waa tagayur iyo doorsoon qofka la soo darsaya una sababa inuu ka baqo qofku inaanu ku dhaqaaqin wixii odhaahdiisa iyo ficilkiisa la necab yahay layskuna caayo wuu ka waabanaya wuu kaga joogsanaya marka xaaladdaa tagayurkee qofku uu kaga waabanayo xumaanta inuu ku dhaqaaqo ayaa la yidhaha alxayaa wa huwa fi lmar'ati bimansilati shajaacati fi rajul waxa uu haweenkana xishoodku ku yahay sida geesinimadu ay ragga ku tahay ay kamaa ana ashajaacata maxmuudatn fi اlrajuli akara mima hiya maxmuudatn fi اlmarأa fakadalika alxayaa huwa fi اlmarأati maxmuudun akar mima huwa maxmuudun fi اrajul waxaa la yidhi sida geesinimadu ay u tahay mid ragga lagu ammaano si ka badan sida dumarka loogu ammaano ee geesinimadu ay ragga ugu sii qurux badan tahay uguna ammaan badan tahay si ka badan dumarka sidaasoo kale ayaa xishoodkuna ammaanta dumarka lagu ammaanaa ay kaga badan tahay ammaanta ragga lagu ammaano macnaha sida geesinimadu ninba ninkuu ka geesan yahay uga ammaan badan yahay ayaa haweenkana waxa weeyaan haweenayba haweenayda ay ka xishood iyo xayo badan tahay ka ammaan iyo wanaag badan tahay oo macnaha iyadoo labaduba ay foolxumo tahay xayaha in laga waayo ragga iyo dumarkana rag iyo dumarkaba labaduba iyadoy foolxumo tahay ayay haddana dumarka kusii foolxun tahay haweeney muslimada oo xayo laga waayo ama xishood sida waxa weeyaan xishoodku uu rag iyo dumarba ugu qurux badan yahay haddana dumarka ayuu kusii qurux badan yahay alxayaau khuluqun islaamiyun rafiic yaxmilu saaxibahu cala tajanubi alqabaa'ixi walradaa'il waya'hudu biyadihi ilaa ficli almaxaasini walfadaa'il xishoodku waa dhaqan islaamiya oo heer sarreeya oo ruuxa u sababa inuu xumaan iyo dhib oo dhan iska dhowro wanaag iyo khayr oo dhanna naftiisa waxa weeyaan uu ku tarbiyeeyo faidaa kaana alxayaau bi hadihi almahaaba fakayfa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama macah haddaba xishoodka iyo xayuhu haddii uu makaanadan iyo derajada intaa leeg hadduu leeyahay oo xishoodku kaa aynu soo tilmaannay uu yahay wanaaggiisu sidee rasuulkii ilaahay ahaa sala allahu calayhi wasalam xishoodkiisuse caynku ahaa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ashaddu nnaasi xayaa'a rasuulku waxau ahaa dadka ka ugu xayahaya xishood ka badan liannahu kaana daa qalbin xayin waayo rasuulku wuxuu lahaa qalbi nool oo iimaanka iyo taqwada iyo khashyada rabbi ay noolayso yacnii ku camiran kana buuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala taqwadiisa faalxayaau calaa xasabi xayaati alqalbi xayaha iyo xishoodku waxa uu hadba ku salaysan yahay uun nolosha qalbigaagu qadarka ay leeg tahay oo ninba ninka qalbigiisu uu ka nolol badan yahay ayuu ka xishood badan yahay ninba ninka qalbigiisu uu ka qallafsan yahay yacnii noloshu ay ku yar tahayna wuu kaga xishood yar yahay xayaatulqalb xayaatada qalbigaynu u jeednaah waa an yaxyaa binuuri aliimaani waataaca waa in qalbiga mu'minku ku noolaado nuurka taacada iyo iimaanka iyo khashyada iyo cabsida iyo cibaadada rabbi waayo sida jidhku ugu noolaado cuntada iyo cabbitaanka ayaa qalbiguna ugu noolaadaa oo loogu koriyaa uguna kobcaa waxa weeyaan mar kastoo cibaadaadka iyo camalka saalixa alla farabadiyo oo waxaa la yidhaha quutulquluub waxay quluubtu quudataa waa taacaadka iyo cibaadaadka sida jidhkuba uu u quuto cuntada iyo cabbitaanka fa kullamaa kaana alqalbu axyaa kaana alxayaau atam mar kastoo qalbigu uu ka nolol badan yahay quluubta kale waa ka xishood badan yahay lidaalik kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam axya annaasi qalba wa akarahum xayaa'a sidaa darteed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa dadka qalbigiisu ka ugu nolosha iyo xayaatada badan yahay waayo wuxuu ahaa akhsha annaasi wa atqaahum lirabbihim ka dadka ugu taqwada iyo khashyada badan sidaa darteed ayuu qalbigiisu ahaa quluubta ka ugu xayaatada iyo nolosha badan taasina waxay dhexalsiisay inuu noqdo akarahum xayaa'an ka ugu xishoodka badan فhؤuلaaءi صxaabaته اladiina caasaruuhu xaya hm اlwaasifuuna لxayaaءi faاndur ilىa waصfihim waa kuwa صaxaabadii rasuulku ridwaan اllaahi عalayhim kuwii la noolaaday ee noloshiisa waxa weeyaan la joogay iyaga ayaa tilmaamaya xishoodkiisii e bal u fiirso faqad أhraجa الإimaamu الbukhaariyu وmuslimu fii صaxiixayhima min xadiiثi abi saciidi الkhudriyi radيa اllaahu canhu qaal kaana rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi waslm ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha wa kaana idaa kariha shay-an carafnaahu fii wajhih waxa uu leeyahay abu saciidin alkhudri kamaa fi saxiixayn isagoo sifaynaya xishoodkii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi kaana rasuulu ullah waxa uu rasuulka alla ahaa salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha mid ka xishood badan gashaantida gurigeeda ku asturan yacni waxaa lagu yaqaanaa dumarka gashaantida aguurka ka hor in iyo xayahoodiiyo xishoodkoodu dee aada u fara badan yahay oo yacni dhaqankii dadkii hore wanaagsanaa dee gashaantidu inaanay gurigeedaba ka soo bixin halka ay mastuuro ku tahay markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam abu saciidin alkhudri waxa uu ku tilmaamayaa gashaantidaa gurigeeda ku jirta xishoodkeeda waxa ka badnaa xishoodka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isagaa ka xishood badnaa wa kaana idaa kariha shay-an carafnaahu fii wajhih rasuulku marka uu shay naco ee uu karhana wejigiisaanu ka garan jirray buu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh haadaa huwa alxayaa xishoodka nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka ku xambaaray haddii wax la weydiista inaanu maya odhan oo deeqda wax alle wixii loola yimaado xishoodkiisu wuxuu ku xambaari jiray inaanu celin qof wax weydiisto uu dhiibo isagoo waaye mooyaane walidaalika shaacirku waa kilaa maa qaala laa ilaa fii tashahudihi lowla tashahudu kaanat laa-uhu nacabu yacni isagoo ku xeel dheeraanaya oo ku mubaalaqoonaya sida nebigu cidda u timaada aan u celin jirin ayaa waxa uu yidhi waxa weeyaan laaba ma odhan ilaa atixiyaadkiisa mooyaane marka uu atixiyaadsanayo haddaan tashahudku jirinna laadiisu nacan baabay noqon lahayd marka macnaheedu maaha dee weligii inaanu laa odhan oo waa yidhi laakiin waxa uu tilmaamayaa uu kaga kinaayoonayaa uun sida wasfigiisa haalibkii u ahaa cid u timaada inaanu celin walidaalik habata fi lbukhaari min xadiidi abi saciidin alkhudri ana naasan min alansaari sa'aluu rasuula allah faacطaahum uma sa'aluuh faacطaahum xataa nafida maa cindah rasuulka sala allahu calayhi wasalam niman ansaaraa u yimid markaase ay wax weydiisteen oo yidhahdeen rasuulkii allow waxna sii markaasuu siiyey haddana way weydiisteen markaasuu siiyey ilaa wax alle wixii wahayey u dhammaaday faqaala maa yakuunu cindii min khayrin falan addakhirahu cankum waxa uhi waxaan xoola iyo maal adduunyahayo idinka kaydsan maayo oo haddaan hayo idinmaan celiyeen waman yastacfif yucifahu allah waman yastagni yugnihu allah waman yatasabbar yusabirhu allah laakiin waxau idhi ninka isdhowra ee dhowrsoonaan iyo cifo la yimaada ilaahay waa dhowraa ninka iskaaftoonsiiye xogaaga la siiyo qanaaco iyo kaaftoon ku helaa ilaahay waa kaafiyaa ninka isasagirsiiya ee kolba alla wuxuu siiyo bismi illaahi intuu idhaahda ku qancana ilaahay waa sagirsiiya waxau idhi wamaa ucطiya axadun caطaa'an khayran wa awsaca min asabr ruuxna lama siin cadiyad iyo khayr ka ballaadhan oo ka waasacsan cadiyadda sabirka walidaalika sabirku waa min axsani alcataaya qofka ilaahay u hibeeye sabir waa nin khayr fara badan la siiyey waayo sabirku isagaa cibaadada kuu sababaya inaad u adkaysato sabirku isagaad xaaraanta kaga joogsanaysaa sabirku isagaad xaalaadka iyo maqaadiirka adag maqaadiirta culculus ee kugu timaada yacnii inaad u dhabar adaygto waxa kuu sababaya waa sabirka idan haakada kaana alxabiibu lmustafa sala allahu calayhi wasalama biabii huwa wa ummii rasuulu llaahi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam sidaas ayuu u ahaa mid xishood badan fahal nata'asaa bih ma ku dayanana waayo waxau rabbi yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxau yidhi wahab ibnu munabbih aliimaanu curyaanu walibaasuhu ataqwa wa ziinatuhu aliimaan wasiinatuhu alxayaa iimaanku waa qaawanyay marka hore hugiisa iyo waxa lagu asturaa waxau yidhi waa taqwadiiyo alla ka cabsiga iimaanka quruxdiisa iyo ziinadiisuna waa xishoodka macnaha qof aan taqwo iyo xishood midna lahayni waa qof iimaankiisu qaawan yahay laakiin waxaa iimaanka astura quruxna u noqdaa waa taqwada alleh iyo xishoodka iyo xayaha sharciga ah waxaa kaloo la yidhi man kasaahu liimaanu sawbahu lam yara annaasu cayba ninka uu iimaanku huwiyo maradiisa dadku cawradiisa iyo ceebtiisa maba arkaan xayaauka faxfadhu calayka fainamaa yadullu calaa fadli اlkariimi xayaa'uhu idaa qalla maau lwajhi qalla xayaa'uhu walaa khayra fii wajhin idaa qalla maa'uhu waxau idhi shaacirkaas xayaawuka faxfadhu calayka fainamaa war xishoodkaaga ilaasho waayo fainamaa yadullu calaa fadli اlkariimi xayaa'uhu waayo ninka raggee deeqsigee wanaagsan waxaa sharaftiisa astaan u ah xishoodkiisa xishoodkaaga marka ilaasho yaan lagu odhan wuxuu xishood badanaa ma gashaantiba mise waa dumar yacnii dadkeennu soomaalida waxaa laga yaabaa ninka xishoodka iyo xayaha badan inay ku masalaan oy ku sifeeyaan oo yidhaahdaan ma dumar baa muxuu la xishoonaya xishoodku dumarka ha ku sii farsanaado ha ku qurux badnaadee raggana waa looga baahan yahay waxau idhi shaacirkaasi idaa qalla maau lwajhi qalla xayaa'uhu walaa khayra fii wajhin idaa qalla maa'uhu wejiga sharaftiisu hadday dhammaato yaraato dee qofka xayihii baa ka tegey weji bilaa sharafihina waxa weeyaan oo aan xayaa iyo sharaf lahaynina dee khayr ma leh walilxayaa'i maziyatun cadiimatun wa makaanatun rafiica xishoodka iyo xayuhu maziyo iyo makaano sare ayaa uu leeyahay walidaalik ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ku tilmaamay inuu iimaankaba ka mid yahay fa fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aw bidcun wa sittuuna shucba faafdaluhaa qawlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaaطatu aladaa can اطariiq walxayaau shucbatu min aliimaan waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam xishoodku waxaan u jeedaa iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood qaybta ugu sarraysaa waa in la yidhaahdo laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid ayaa iimaanka madaxiisa iyo ra'sgiisa ah waxaana ugu hoosaysa in waddada muslimiintu ay marayaan dhibaatada laga zuuliyo qodaxda aad waddada ka qaadaysaa iimaankaagay ka mid tahay waxa uu rasuulku yidhi waalxayaa'u shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mid ah maxaa xishoodka gaar ahaan loogu xusay kalaamkii alimaam badrudiin alcayni fii cumdati alqaari horeynu usoo tilmaanay أخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر وعن رسول كل صلى الله عليه وسلم xishoodka iyo iimaanka labadaas waa la xidhiidhiyo waa mataano qariinaani laa yaftariqaan fa idaa rufica axaduhumaa rufica alaakhar haddii midkood la kor yeelo midkoodu meesha ka baxo kii kalena waa ka baxaya yacni waa laba mutalaasimaan oon kala maarmayno midkood hadduu meesha ka baxo kii kalena uu ka baxayo qaala almanaawi fii fayd alqadiir sharxi aljaamic asagiir mujalladka labaad safxada afar boqol iyo saddex iyo toban waxa uu ku yidhi ومحصول الخبر أن عدم الحياء يدل على عدم الإيمان وقلته تدل على ضعفه وكثرته على قوته وحول يا شيخ المناوي وحول خلاصة إيا حاصلك حديث كان وحوي إن حشود لآنت أي أستان تهي إيمان لآنت xishood yaraantuna ay daliil u tahay iimaan yaraan xishood badnaantuna ay daliil u tahay iimaan badnaan oo labadaasi aanay kala hadhayn qilatan wa kasratan wujuudan wa cadaman oo waayitaanka iyo helitaanka iyo yaraanta iyo badnaanshaha inay labadaasi yihiin laba isku xidhaan oo macnaha waxaa meesha ku jirta ruuxa mu'minka ah in xayaaga laga wada waayo tamaaman waa arrin mustaxiil oon dhacay waayo xishoodku waa ka ku xambaaraya inuu awaamirta la yimaado xishoodku waa ka ku xambaaraya inuu nawaahida ka tago xishoodku waa ka ku xambaaraya qof kastoo xaq u leh inuu xaqiisa siiyo marka ruuxa muuminka ah si kastuu u daciifo iimaankiisa dee inuu xayaagiisina daciifo mooye laakiin inuu ka wada zuulo aslan wa faslan oo lagaba waayo waa arrin aan dhacay waana ta uu tilmaamayo haddii midkood la kor yeelo kii kalena inuu raacayo oo aanay kala hadhay إن الحياء والإيمان, والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر لكن هذه وحويان دي متكود بركي وارتفاعه ودي إيمانك وحكا مدى قفك كزولي كرا يعني وان نقصامي كرا كان كلانا حشوتك وحكا مدى أمبا كزولي وكان نقصامي ورفعك مركا وحا ونقونا يا سيد إمام وحويان شيخ أسأل مناوي لفتي صوت المامي يعني رفع معظمه أو كماله in markaa yacni mucdamkiisii ama kamaalkiisii la kor yeelay ayay noqonaysaa oo dee ka wada zuuli maayo maadaama qofkii uu muumin yahay iimaankiina ka wada zuuli maayo xayaagiina ka wada zuuli maayo waxaa laga rafciyaa waa mucdamuhu aw kamaalu waa yacni intiisii badnayd ee haalibka ama kamaalkiisii ayuunbaa laga rafcinaya والسر في كون الحياء من الإيمان أن كل منهما داع إلى الخير ناه عن الشر sirta iyo sababta meesha ku jirtaee xishoodku uu iimaanka uga mid noqday waxa weeye in mid waloo labadoodaa ka mid iyo khayrkiina uu ugu baaqayo qofka sharkiina uu waxa weeyaan ka u diidayo wa rubba qabiixatin maa xaala baynii wa bayna rukuubihaa ila alxayaau waxaa shaacirkaasi u lahaa fara badana foolxumo inaan sameeyo uu ii diiday uun xishoodku yacni foolxuma badana aan ku fekeray oo inaan sameeyo aanu iga mancin ilaa xishoodka mooye wax kale xishoodkuunu iga xakmeeyey fara badana waidaa ra'ayta fi nnaasi jur'atan wabadaa'atan wafuxshan faclam ana min acdami asbaabi dalika fuqdaanu lxayaa haddaad dadka ku aragta rag iyo dumarba dhiiranaan af adkaan xumaan dhaqan qallafsan yacni foolxumo haddaad bulshada dhexdeeda ku aragto waxaad ogaataa arrimaha noocaasa asbaabta ugu badan ee keensanaysaa inay tahay fuqdaanu lxayaa xishoodkii oo laga waayey ama ku yaraaday waayo ruuxa xayaha iyo xishoodkii rasuulka ku sifaysanay sala allahu calayhi wasalam wax badanoo afxumaana iyo adin xumaanaba waxaa ka xakamaynaya xayaagiisa laakiin qofka wax joojiyaba haddii la waayo waxay daliil u tahay xayaha iyo xishoodka halka uu ka taagan yahay أخرج البخاري في الأدب المفرد برقم 1316 من حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وعو رسولك صلوات ربي وسلامه عليه dadku waxyaabahay ka soo gaadheen kalaamkii ambiyadii hore waxyaabihii dadku ay soo kala dhaxleen ay ka soo gaadheen waxa ka mid ah idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta haddaad xishoon weydo waxaa doonto samee xadiidka idaa lam tastaxi iyo idaa lam tastaxiba way soo aroortay marka haddii la yidhaha idaa lam tastaxi bikasri ilxaa waa marka ya keliya ficilka laga dhigo yastaxi markaa dee ya-da ayuu jaasimku goosanayaa oo kasraduna daliil waxay u tahay calaa xadfi ilyaa oo idaa lam tastaxi laakiin haddii ficilka laba yo-ood la siiyo oo laydhaha yastaxyii bay ahayd laba yo-ood markaa mid unbuu jaasimku goosanayaa midna baaqi bay noqonaysa waxaanay noqonaysaa markaa idaa lam tastaxyi labada jeerbana yacni kasre ayaa ficilka ugu dambayso oo dee jaasimkii xaraf buu goostay ilaa waa muctale calaa kulli marka idaa lam tastaxi ama tastaxyi labaduba way soo arooreene waxau rasuulku yidhi fasnac maa shiit hada alxadiid waa xadiid saxiixa oo sheikhu lalbani uu ku tilmaamay fii silsilati alaxaadiid saxiixa biraqam situ mia wa arbacatin wa hamaaniin xadiidkaa marka waxau rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam ambiyadii hore sidii nebi ibraahim iyo waxa weeyaan nebi muuse iyo ambiyadii hore waxyaabaha laga soo gaadhay waxa ka mid ah ee dadku ay soo kala dhaxleen ee qoloba ay qolo ka soo gaadhaysay idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta amarka ah fasnac maa shi'ta waxaa doonta yeel muxuu yahay amarkaas waayo amarku nusuusta shareicada wuxuu ugu soo arooraa siyaabo kala duwan macnuhu ma qofkii in loo ibaaxaynayaa oo la leeyahay waxaa doontaba sameey waa lagu ijaasiye ma sidaasa jawaabtu waa maya waayo maqaasida iyo siyaabaha amarku uu sharciga ugu soo arooro waxaa ka mid ah inuu u yimaado litahdiidi watawbiikh goodi iyo hanjabaad iyo canaan oo macnaha amarku uu yahay sidaa yeel abaalkaagana waad arki waxaa ka mid ah dee odhaahda lagu odhanayo waxa weeyaan dadka alla uu ku yidhi icmaluu maa shi'tu yacnii kuwa leexday ee aayaadka alla leexiyey maxaa uu rabbi ku yidhi aayaddii dheerayd dhammaadkeeda khaatimada icmaluu maa shi'tum innahu bimaa tacmaluuna basiir yacnii waxaa doontaan yeela camalkiinna ilaahay waa arkayaaye macnuhuma waxa weeye in loo baneeyey inay siday doonaan yeelaan may waxa amarkaa la yidhaha waa amru tahdiid wa tawbiiq waa hanjabaad iyo canaan iyo goodi macnuhuna waxa uu yahay sidaa doonta yeel abaalkaagaa lagaa waraabina waxaa la mid a faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur macnuhu ma aha in loo ibaaxeeye kii gaaloobaya kii rumaynaya eh waa amru tahdiid waxaa la leeyahay nin walowba sidaa doonta yeel abaalkaagana waad heli oo haddaad muumin noqotona dee jannaad heli haddaad gaal noqotona cadaab iyo cuquubaad heli waxaa la mida duq innaka anta alcasiizu alkariim waa tawbiiq iyo taqriic calaa kullin marka macnuhu waxa uu yahay idaa lam tastaxi war haddaad xishoon weydo fasnac maa shi'ta waxaa doonta samee mar haddaanad lahaynba xayaa kaa xakameeya xaaraanta sidaa doonta yeel abaalkaagana waad arki doontaa weeyaan oo waa hanjabaad iyo goodi culus oo loo soo jeediyey qofkaan xayaha iyo xishoodka lahayn waxaa kaloo xadiidku uu ka warbixinayaa in qofka aan xayaha lahayni wax xakameeyaaba aanu jirin iyo dabar qabtaa oo wuxuu doono uu samaynayo oo amarkani wuxuu noqon karaa waa amarun bimacna alkhabar waayo asaaliibta luqada carabiga waxaa ka mid ah inay jumladu noqoto khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan ama inshaa'iyatun macnan wa khabariyatun lafdan marka amarkaniba bimacna alkhabar buu noqon karaa oo waxaa laga warbixinayaa bimacnaa wuxuu samaynayaa wuxuu doono mar haddaanu xayaa xakameeyaba lahayn sidaana waa noqon karaa sidaynu hore usoo tilmaannay xayaaga ka mid ma aha inuu qofku xaqa iyo khayrka iyo wanaagga uu kaga waabto uu kaga joogsado bizacmi alxayaa waan xishoonaya waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo ah ashaddu nnaasi xayaan dadka ka ugu xishood badan haddana lam yamnachu alxayaau min qowli alxaqi waalcamali bih xishoodku nebiga uma diidin inuu xaqa yidhaahdo uu ku addimo kuna camal falou dhaqankiisa ka muujiyo walidaalik saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim sidaasay ahaayeen fa haadihi ummu sulaym alansaariya ummu sulaym haweenaydii waxa weeyaan ansaariyada ahayd ee abu talxa uu qabay bal u fiirso qisadeeda si aad u ogaato inaanu xayaagu ahayn mid xaqa kuu diidaya oo adoo xishoonaya oo xishmadaadii qaba ayaad haddana shayga xaqa ah aad ogaanaysaa kuna hadlaysaa oo aanad ka waabanayn ففي البخاري أن أم سليم الأنصارية امرأة أبي طلحة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصحيح البخاري كسبا إن أم سليم أنصارية هيد هوين دي أبو طلحة هيد أي رسولك إلهي أتمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مرقاسيت إلى رسولك يا الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت وحيت إلى رسولك يا الله ilaahay xaqa kama xishoode eh yacni hadalkaa waxay hordhac uga dhigaysaa si aan loo odhan oo miyaanay haweenaydu xishoonayn si loo ogaado xaqan inaanu xishood lahayn oo xaqa lagu hadlayo laguna addimayo waxay tidhi rasuulkii allow ilaahay xaqa kama xishoode eh fa hal cala almar'ati min guslin idaa hiya ixtalamat haweenayda maydhitaan ma ku waajibay marka ay riyooto macnaha markay aragto waxa ay raggu hurdada ku arkaan markay waxaasoo kala aragtay ku riyooto maydhi ma ku waajibaya faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nacam idaa ra'at ilmaa waxau rasuulku yidhi haa hadday biyaha aragto oo macnaha qofkii riyooday haddaanay biyaba ka soo bixin dee riyadu ku waajibin mayso inuu maydho laakiin waxaa maydhiga ku waajibinaya haddii riyadii ay u raacday inay biyana ka soo baxeen markaas ayaa maydhigu ku waajibaya waxaase taa ka duwan labada ruux ee xalaasha isku qabaa marka ay isu tagaan ay isu galmoodaan walow biyabayay soo bixina maydhigu wuxuu ku waajibayaa kulanka oo keliya oo rasuulku waxau uhi sala allahu calayhi wasalam ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu labadii birtu goysay marka ay kulmaan maydhigii waa waajibay walow biyayaanay soo bixin marka taa waxaan u tambiihinayaa dee jimaacii bayna zawjayn waa ka duwan yahay isagoo biyo kuma xidhna oo kulankaa u shardiya maydhiga eh laakiin riyadii weeyaan tan biyaha loo shardiyey oo haddaad iska riyooto waxna aanay kaa soo bixin dushaada maydhi ma ahaanin rag iyo dumar toona waxaad halkaa markaa ka garanaysaa inaanu cilmiga iyo xaqa barashadiisu aanay xishood lahayn walidaalika ayaa laga wariyay alxasan albasri inuu yidhi laa yatacallamu alcilma mustaxin walaa mutakabir ruu xishoonayo xaqa ka waabanaya iyo nin iska weynaysiinaya labadaa midna xaqa ma barto waxaanu tilmaamaynaa innagoo soo koobkoobayna anwaacul xayaa xishoodku qaybaha uu leeyahay afar qaybood baynu ka tilmaamaynaa alxayaau min allah walxayaau min almalaa'ika walxayaau min annaas walxayaau min nafsik inaad ilaahay ka xishooto waa qayb malaa'igtiisa ku ilaalinase alxaafidiin alkiraam inaad ka xishooto waa qayb khalqiga iyo aadamaha aad la nooshahay inaad ka xishooto waa qayb nafta aadan bayna jambayka inaad ka xishootona waa qaybta u dambaysa haddaba alxayaau min allah huwa acdamu alxayaa in ilaahay laga xishoodaa xishoodka waa ka u weyn faida istaqara fii nafsi alcabdi ana allaha yaraahu wa annahu subxaanahu macahu fii kulli xiin fainahu yastaxyii min allahi an yaraahu muqasiran fii fariida aw murtakiban limacsiya ruuxa hadday naftiisa ku sugnaato in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu taalacanayo arkayo oo tallaabada uu qaadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu macahu yahay oo aanu ka maqnayn oo uu og yahay oo uu arkayo u maqlayo taa qofku hadduu qalbigiisa ku soo xaadirsado waxa uu iska ilaalinayaa inuu ilaahay ku arkuu ku taalacdo isagoo waajibkiisii ka gaabiyey amase xaaraantiisii ku dhacay waxa uu rabbi yidhi subxaanah alam yaclam bianna allaha yaraa miyaanu ogeyn in ilaahay arkayo addoonku miyaanu ogeyn ilaahay inuu arkayo walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuh wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid waxau alla tilmaamay subxaanah oo uu yidhi waxaanu abuuray insaankii waxaananu ognahay annakoo wax walba uga dhow xataa xididkaa xowlalmariidkan guriga ku yaalla xataa kaa annakoo uga dhow oo cilmigayaga iyo ogaalkayaga iyo samcigayagu wax walba uu naftiisa uga dhow yahay uu ilaahay u koobay bicilmihi wa samcihi wa basarih araggiisa iyo maqalkiisa iyo ogaalkiisa addoonkiisa uu ku koobay meel kastoo uu joogo waxa alla uu yidhi markaa annaka oo addoonkii wax walba uga dhow oo og ayaa waxaanu ognahay waxay xataa naftiisu ugu sheekaynayso naftiisu waxay kula hanshaashaqayso xadiisu nafs walow yuu muujinba yaanu afkaba soo marin uunu ku hadlin naftiisu waxay ugu sheekaynaysaa shar iyo khayrba ayaanu ognahayba alla wudi subxaana waayo rabbi waa caliimun bidaati suduur laabuhu waxay qarinayaan ayaa alla u ogyahay laakin min raxmat illaahi bina raxmadda alla u inoo naxariistay waxaa ka mid a annahu laa yu'aakhidunaa bimaa tuwaswisu bihi anfusuna inaan ilaahay inagu ciqaabayn waxay naftu inoogu sheekayso ilaa inaynu ku hadallo ama ku camalfallo ama casiime iyo go'aanaynu ku gaadhno inaynoo suurtoobi weyda mooyaane laakiin khawaatirta nafta ku soo dhaceen ku sugnaanin ilaahay raxmadiisa waxaa ka mid inaanu addoommadiisa ku ciqaabin in allaha tajaawasa liummati maa xadaat bihi anfusuhaa maa lam taclam aw maa lam tacmal aw tatakalam waxa uu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay addoommadiisa waa u dhaafay waxay naftoodu ugu sheekayso inta aanay ku hadal ama aanay ku camal falin ama qofkii aanu go'aan ku gaadhin dee inay asbaabtii inuu suuroobi weyda mooye waayo qofku hadduu macsiyadii casiime iyo go'aan ku gaadhuu ku dhaqaaqo laakiin ay u suuroobi weydeen casiimadaa waxa weeyaan ciqaab iyo dembi ayuu ku mudanaya waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam labadii nin ee seefta iskala hor yimid ee waxa weeyaan midkood kow lagaga siiyey waxay saxaabadu weydiiyeen rasuulkii allow haada alqaatil famaa baalu lmaqtuul kan la dilay garanay laakiin ka wax kan la waxaan u jeedaa ka wax dilay garanay qaatilka laakiin kan isagu la dilay ee miskiinkaa dembigiisu waa maxay waxau rasuulku yidhi innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi isaga laftiisu teello uu dhigane waxa uu ku dadaalayay dilkiisae dee waa laga gacan horreeyo marka waxa weeyaan haddaad asbaabtii macaasida iyo sababtii iyo sacyigii aad gasho laakiin naftaada iyo taagtaaduni ay waxa weeyaan meel ku dhigto laakiin ana teelow dhigan casiimadaasi waa bimahaabati alficil ficilkii bay la mid tahay dembina waa ku mudanaysa marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam kaana xayiyan min allah mid ilaahay in badan ka xishooda ayuu ahaa wa fii saxiixi sunani tirmidiy mujalladka shanaad safxada afar boqol konton iyo sideed min xadiidi cabdillahi bn mascuud xadiidkaa waxaa ku sugan inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa war ilaahay ka xishooda xishood dhab ah qaala qulnaa yaa rasuula allah innaa nastaxyii walxamdu lilaah waxay saxaabada yidhahdeen rasuulkii allow waanu ka xishoonaynaa ilaahay baa ku mahadsan waafajinta uuna waafajiyey qaala laysa daak waxau yidhi kaasi kaan u jeeda ma aha walaakina alistixyaa min allaahi xaqa alxayaa laakiin ilaahay dhab ahaan in looga xishoodaa waxa uu yahay an taxfadu ara'sa wamaa wacaa an taxfada alra'sa wamaa wacaa inaad ilaaliso madaxa iyo wuxuu koobsaduu kulmistay oo dhan waalbatna wamaa xawaa iyo caloosha inaad ilaaliso iyo waxay koobsatay urursatay oo dhan waltadkuri ilmowta walbila inaad xasuusato geerida iyo baaliyowga jidhkaaga ku dhici doono xabaasha marka la dhigo waman araada alaakhirata taraka ziinata addunyaa aakhira nin damcay oo doonay wanaaggeeduna qurux adduunyo iskama daba ride waa isaga tagaa faman facala daalika faqad istaxyaa min allaahi xaqa alxayaa ruuxa sidaa sameeyaa waa qof ilaahay ka xishooday xishood dhab ah hada alxadiid sheekhu lalbani waxa uu ku tasiixiyey fii saxiixi sunani tirmidi sidoo kale fii saxiixi tarkiibi wa tarhiib baabu tarkiib fi lxayaa'i wamaa ja'a fii fadlih mujalladka saddexaad safxada afraad xadiidku markaa bacdu alasaniid sida dariiqa caaisha oo kale radia allahu canha waa ku daciif laakiin sanadkan saxiix buu ku yahay sheekhu lalbanina saasuu tilmaamay caleyhi raxmat ullah hada alxadiid ashaykh mula mulla cali lqaari sheekhaas saaxibu mirqaati lmafaatiix sharxu mishkaati lmasaabiix mulla cali alqaari waxa uu ku yidhi kitaabkiisa ah mujalladka shanaad safxada saddex boqol iyo labaatan isagoo xadiidkaa sharxaya waxa uu yidhi waalra'su wamaa wacaa ay jamacahu alra'su min allisaani waalcayni waaludun cama laa yaxilu isticmaalu waxa uu yidhi madaxa iyo waxa uu koobay waxa weeye macnaha madaxu waxuu kulmiyey oo carabkii ah iyo indhihii iyo dhegihii oo madaxu xubnaha muhiimkee uu koobay dee waa dhegihii iyo indhihii iyo carabkii marka inuu indhihiisa ka ilaaliyo waxaan in loo isticmaalaa ay xaaraan ka tahay inuu ka xakameeyo dhegihiisa inuu ka xakameeyo xaaraan inuu ku dhegaysto carabkiisa inuu ka xakameeyo xaaraan inuu ku hadlo waxa uu yidhi walyaxfad ilbatna ee can akli lxaraam calooshiina xaaraan waa inaanu gelin waayo ayumaa laxmi nabata bilxaraami fannaaru awlaa yacnii hilib kasta oo naar ku biqla yacni waxaan ujeedaa hilib kasta oo jidhkaaga ka mid oo xaaraan ku soo baxoo ku biqla waxaa u awlaysanoo u mudan naar in lagaga gooyo ciyaadan billaah marka xaaraan cunis calooshiisa waa inuu ka xakameeyo wamaa xawaa ay ma اtasala ijtimaacuhu bihi min alfarji waاlyadayni wاlrijlayni wاlqalb wuxuu yidhi wamaa xawaa calooshu waxay koobtayna waa xubnaha la xidhiidhsan caloosha ee ku yaalla sida waxa weeyaan qalbigii oo xubin baatin oo inaga qarsoon ah iyo gacmihii iyo lugihii iyo farjigii oo xubintii taranka ah oo gacmaha iyo lugaha iyo xubinta taranka iyo qalbigu waa inta la xidhiidhsan biljawf caloosha ama gudahaaga hoose inta la xidhiidhsan weeye fa ina hadihi alacdaa mutasilat biljawf wa xifduhaa bian laa yastacmila fi lmacaasi bal fii mardaati illaah xifdigeeduna waxa weeye inaanu macaasi xubnaha ilaahay ugu nicmeeye aanu u adeegsane uu u adeegsado ilaahay ridihiisa iyo raallihaanshiisa macaasidana uu ka ilaaliyo alxayaau fira xishoodku waa diin jacayl qofka ilaahay ku abuuro haddaanu inxiraafin firata allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah waxaa la soo arooriyey qiso ana rajulan khalaa biimra'a wa araadaha cala alfaaxisha ninbaa haweeney intuu cidlo ka helay xumaan ka doonay markaasaa qisadaa waxaa ku sugan inuu yidhi maa yaraana ila alkawaakib faqaalat ayna mukawkibuhaa markaasuu yidhi xidigaha mooye cidina arkaysaa ma jirto markaasay tidhi ayna mukawkibuhaa xidigahan adleeda wayna arkayaan khaaliqii abuuray mee macnaha xishoodkeedii ay ilaahay ka xishoonaysay ayaa ku xambaaray xumaantaa ibliis uula yimid in waxa weeyaan nafteeda ay ka dhowrto إذا ما khلوت بريبة في ظلمة والنفس dاaعية إلى الطغيان فاsتحيi من نظر الإله وقل لha إنa الذيi khلق الظلاaمa يarاaني markay naftaadu cidlo kaa hesho adoo macsiyo la gaar noqday xumaantana ay naftu ku leedahay maantaad jaanis u heshee ha ka gaabin waxaad ku tidhaahdaa ilaahay eegmada uu ku eegayo nafyahay ka xisho waxaanad tidhaahdaa halkaad joogta iyo mugdiga khaaliqii abuuraa ku arkaya laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk ilaahay ha ka yeelin cid ku eegta ka agtaada ugu liita ilaahay ha ka dhigin tacaala allaahu can daalika culuwan kabiira waayo waxa ayaan darro ah ilmahaaga yareed dhashee gurguuranayo hortiisa inay naftaadu saamixi weyda inaad macsiyo ku samayso ilaahay hortiisana aad u badheedho inaanad ka dhowrsan dhibaatada macsiyo ciyaadan billaah إذا mا khلوت الدهر يوما فlا تقل khلوت ولكن قل عليa رقيب ولا تحسبنa اللaha يغفل sاaعة ولا أنma تخفيهi عanه يغيب markaad gaar noqoto ha odhan gaar baanahay laakiin waxaad tidhahdaa alla iطaalacanaya iga sarreeya o arkaya hana u malaynin waxaad ilaahay kala dhuumanaysaa inuu ka qarsoomayo laa تkفى عalayhi khaaفiya hana moodin daqiiqadiyo ilbiliqsi keliya lamxat lbasar isha biligteeda inuu ilaahay ku moogan yahay mar walba waa ku taalacanaya alxayaau min allah waa kii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu muujiyey uu ku muujiyey kamaa fi lbukhaari xadiidkii alisraa walmicraaj markii samaawaadka sare la koriyey ee salaada lagu soo faral yeelayay nebiga sala allahu calayhi wasalama mubaasharatan wa biduuni waasita iyadoon cid u dhaxayn nebi moxamed iyo ilaahay cid u dhaxaysaanay jirin xataa jibriil ilaahay toos ula hadlayey ayaa mar kastuu nebi muuse soo gaadho nebi muuse wuxuu lahaa irjic ilaa rabbik nebi moxamedow anaa reer banuu israa'iil si walba u rogrogo dadkan kaa aqaana cibaadaadkan iyo acmaashan ku qumi maayaan oo ummadaadu kari mayso ilaahay ku noqo iga fudaydi dheh mar walba rasuulku waa ku noqonaya sala allahu calayhi wasalam dabadeed markii ugu dambaysay ayaa ilaahay waxa uu ku yidhi hiya khamsun wa hiya khamsuun laa yubadalu lqowlu ladaya waa shan yacni sidii kolba loo fudaydinayey ayaa shan salaadood ay soo gaadhay laakiin rabbi waxa uu ku yidhi nebi moxamedow waa shan tiro ahaan ajri ahaan iyo abaal ahaanna kontonkii laga soo fudaydiyey ayaa ay la mid yihiin xagga ajarka iyo abaalka oo shantani dee alxasanatu bicashri amhaaliha man jaa bilxasana falahu cashru amhaaliha marka xasanadii haddii toban jeer la libinlaabayo dee shantii bal toban ku dhufo waa konton xagga tirada waa shan salaadood xagga ajriga iyo abaalkana waa konton salaadood hadalkana la bedeli maayo dabeed nebi muuse intuu soo maray ayuu nebi muuse ku yidhi irjic ilaa rabbik fasalhu takfiif ku noqon muxamedow rabbigaayo iga soo fudaydi dheh markaasuu rasuulku ugu jawaabay qad istaxyaytu min rabbii ku noqon kari maayo ilaahay waan ka xishooday ayaa uyihi waan ka xishoonayaa oo dib ugu laaban kari maayo xayaa'uhu min allah xishoodkuu rabbi ka xishoonayay ayaa u diiday inuu ku noqdo mar kale xayaau nabiyi sala allahu calayhi wasalam min rabbi ayaa xadiidkaasi uu daliil u yahay alxayaau min allah huwa awalu xayaa fafi lbukhaariyi min xadiidi bahzi bni xakiimi can abiihi can jaddihi qaala qultu yaa rasuula allah cawraatuna maa naati minhuna wamaa nadar waxa uu yihi saxaabigaasi rasuulkii allow cawradayada maxaanu la nimaadnaa maxaase aanu ka tagnaa macnaha maxaanu yaanu u muujin karraa yaanuse ka qarinaa cawradayada qaala ixfad cawrataka ilaa min zawjatika wamaa malakat yamiinuk waxau yihi war cawradaada ka qari haweenaydaada iyo addoontaada mooyaane kaad dhashay iyo ka kula dhashay iyo ka ku dhalay midna uma bannaano cawradaada inaad u muujiso raggu inay ragga u muujiyaan uma bannaana dumarkuna inay dumarku dumarka u muujiyaan uma bannaana labada kale jinsigiina kaba daran waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ixfad cawrataka ilaa min zawjatika wamaa malakat yamiin labadaasunbaa kuu bannaan xaaskaaga aad qabto iyo addoontaada ay midigtaadu hantiday ee aad macnaha dee ula dhaqmayso sida xaaskaaga labadaas unbaa cawradaada arki kara fa qaala arajulu yakuunu maca arajul waxa uu yidhi bal ka warran raggu markay iyagu wada joogaan qaala in istatacta an laa yaraahaa axadun fafcal intaad karto inaan qofna cawradaada arag sidaa yeeloo ku dadaal yacni wixii awooddaada dee ka baxa mooye laakiin inta karaankaaga iyo awooddaadu ay tahay ku dadaal inaan cawradaada cidi arag qultu farajulu yakuunu khaaliya waxa uu yidhi saxaabigaasi rasuulkii allow bal ka warran ninku markuu cidlo joogo keligiian cidiba wehelinay qaala faallaahu axaqu an yustaxyaa minhu waxau yidhi ilaahay ayaa ugu xaq badan in isaga laga xishoodo waxa ahlulcilmigu ay ku ijmaaceen oo ay ku kulansan yihiin in cawrada laga qariyaa dadka wixii ka soo hadhay xaaskaaga iyo addoontaada in laga qariyo yacni cawrada oo laga asturo waajibnimadeeda way ku ijmaaceen laakiin waxay isku khilaafeen taa markuu qofkii goonidiisa uu yahay waxa weeyaan mawaajiba mise maaha iyagoo isla waafaqsan sunanimada ma waajibaysaa mise waajibi mayso iyadana sida raajixa ah wixii dan iyo xaaja ay keensata mooye xataa haddaad khaali tahay faallaahu axaqu an yustaxyaa minhu oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam fii bacdi alaxaadiid waxa uu ku inkiray dadka qaarkoodama markay cidlo joogaan biduuni asturaad meel bannaana ku maydhay maryihii intay dhigteen markaasuu amray nebigu inay wuxuun isku asturaan wuxuun asturaada inay samaystaan xataa bannaan cidla ah ama kayn cidlaa haddaad joogto markaa mar walba inaad ilaahay ka xishoota ayaa xaq ah walow keligaana ahwo marka ibnu rajab sharxiisa bukhaariga kitaabu salaa mujalladka saddexaad safxada siddeetan iyo shan ayuu hadalkaa ku tilmaamo uu yidhi ajmaca alculamaau calaa wujuubi satri alcawrati bayna annaas can absaari nnaadiriina waاkhtalafuu fii wujuubi satriha fi lkhalwa taa khalwaday isku khilaafeen laakiin dadka kaleo dhan in laga qariyo waajibnimadeeda waa isku itifaaqeen sidoo kale qofku inaanu qofka kale cawradiisa arkayn inaanu arkin ayaa waajibkoo waa ka xaaraan kama fii bacdi alaxaadiid laa yanduru rajulu ilaa cawrati arajul wala almar'atu ilaa cawrati almar'a oo haweenaydu haweenaydii kale cawradeeda inay eegto ninku ninka kale cawradiisa inuu eego ka xaaraan wey sidoo kale maro keliya inay wada huwadaan iyadoo aan wax u dhexeeya aanu jirin biduuni xaa'il xaaraan weeye oo laa yufdi arajulu ila arajuli wala almar'atu ila almar'a yacni ma bannaana in waxa weeyaan maro keliya ay wada huwadaan walow isku jinsiba ha noqdaane iyadoo xaa'il aanu u dhaxayn waxaasoo dhammina waxa weeye sadu daraa'ic waxyaabaha dhaqan xumada iyo edabdarada iyo fawaaxishta iyo xumaanta iyo xaaraantu ay ka dhalanayso marka hore albaabkeedaba in la sii awdo laakiin haddii la sahashado la ydhaha maxaa ka macno ah waxa ka macnoa dhibaato ka weyn baa laga yaabaa inay ka dhalato xayaaga qaybta labaad waxa weeye innagoo soo koobkoobayna alxayaau min almalaa'ika bacdu saxaaba waxay yidhahdeen inna macakum man laa yufaariqukum fastaxyuu minhum waakrimuuh war waxa idinla jooga kuwa aan idinka tegayna ka xishooda oo sharfa waa malaa'igta qaala allahu tacaala waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun waxaa dushiinna ku sugan oo idinla jooga kuwa idin ilaalinaya idinka iyo acmaashiinnaba oo sharaf iyo wanaag mudan acmaashiinnana qoraya waxaad samaynaysaanna ogoon idinka maqnayn maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qaala ibnulqayim calayhi raxmat ullah waxa ibnulqayim uu yidhi ay istaxyuu min haaulaa'i alxaafidiina alkiraam waxau yihi malaa'igtaa idin ilaalinaysee sharafta badan ka xishooda wa akrimuuhum sharfa waajliluuhum an yarow minkum maa tastaxyuuna an yaraa calayhi an yaraakum calayhi man huwa milukum waxaanad malaa'igta kala han weynaataan inay malaa'igtu idinku aragto waxaad ka xishoonaysaan cidda idinka idinla midi inay idinku aragto macnaha aadamahan daciifkee kula midkii inuu kugu arko waxaad ka xishoonayso waxa ka awlaysan inaad kala han weynaatood kala xishooto malaa'ikatu raxmaan inay kugu aragto ila way ku taalacanayaan oo haddaanad aduu arkayn iyagaa ku arkaya oo ku maqlaya oo ku dhegaysanaya oo kaa qoraya waalmalaa'ikatu tata'adaa mimaa yata'adaa minhu banuu aadam malaa'igtuna waxay dhibsataa waxa aadamuhu u dhibsado xumaan iyo fawaaxish iyo dhibaataba faidaa kaana bnu aadama yata'adaa miman yafjuru wayacsii bayna yadayh haddii aadamuhu uu dhibsanayo cidda xumaan iyo macsiyo hortiisa ku samaynaysa wain kaana qad yacmalu midla camal iyadoo laga yaababa inuu isaga laftiisu macsiyadaa uu diidan yahay lafteeda u samaynayo haddana maca daalik aadamuhu aadamaha kale hortiisa inuu macsiyiyo xumaan ku sameeyo haddii bani aadamku uu dhibsanayo fama dannu biiidaa'i almalaa'ikati alkiraami alkaatibiin maxaad u malaynaysaa malaa'igta sharfan ee acmaasheenna qoraysa markaad ku dhibto inaad hortooda xumaan ku samayso hadda waxaanad ogaataa aadamaha waad ka dhuuman kartaa laakiin malaa'igta kama dhuuman karti waayo ilaahay baa kuu diray oo jiif iyo joog iyo hurdo iyo soo jeed mar walba waa kula joogaan wa inna calaykum la xaafidiin ilaahay baa kuu diray marka kuwaa aanad meella kaga dhuuman karayn ka xisho oo xumaan ha tusi wa kaana axaduhum yaquul dadkii hore wanaagsanaa midkood waxa u odhan jiray marka uu qaali noqdo ahlan bimalaa'ikati rabbii laa acdimkum alyawma khayra waxa uu odhan jiray dadkii wanaagsanaa mid ka midii marka uu gaar noqdo ahlan bimalaa'ikati rabbi malaa'igtii rabbigay ay soo dhowaada maanta khayr aan idin maqashiyoon idin tuso idiin waayi maayo khayr buuxaan idin hayaa khuduu calaa barakati illaahi ku qaata ayuu odhan ayay odhan jireen uma yadkuru allah dabeed xuska iyo daacada rabbi ayaa uu bilaabi jiray oo macnaha khayrka uu leeyahay khayr idiin waayi maayo soo dhowaada dee waa dikriga iyo daacada uu waxa weeyaan samaynayo ayuu leeyahay malaa'igay ku soo dhowaada fa shataana maa bayna alamrayn kala fogaa nin malaa'igtii rabbi ay dhibsatoo dhibaya iyo nin malaa'igtii rabbi ay ku farxaysoo soo dhowaynaya kala dheeraayoo kala fogaa qaybta saddexaad alxayaau min annaas dadka in laga xishoodo waayo xishoodka iyo xayuhu yacni bani aadamka laftoodii waa inaad ka xishootood xaqooda siiso kayfa kaana xabiibuna almustafaa maca annaas salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh xishoodkii xabiibkeenna nebi muxamed siduu ahaa dadka uga xishoon jiray fafi saxiixayni min xadiidi anasin fii qisati zawaaji nabiyi sala allahu calayhi wasalama bizaynab binti jaxsh waxaa saxiixaynka ku sugan xadiidkii anas uu warinayay qisadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markuu guursaday zaynab binti jaxsh markii weliimadii iyo casuumadii ay saxaabadii cuneen ee ay dareereen ayaa baqiya alaaatun minhum fi lbeyti yataxadasuun saddexa saxaabtii nebiga ka mid ah ayaa gurigii nebiga ku hadhay oo sheeko iska sii watay wanabiyu sala allahu calayhi wasalama yargabu fii khuruuji nebiguna waxa uu jeclaa inay ka baxaan walaakin walishiddati xayaa'ihi lam yaqul lahum shaya wa tarakahum wa sha'nahum laakiin xishood adkaantiisii nebigu uu xishoodka badnaa darteed ayaanu nebigu waxba ka odhanoo wuu iska daayey baxa muu odhan dee waa ka xishooday xataa tawalla lahu subxaanahu bayaana dalik ilaa ilaahay tawalliye arrintaa caddaynteedoo aayaad rabbi ay ku soo degeen faanzala allahu calayhi qowlah subxaanahu wa tacaala ilaahay waxa uu ku soo dejiyey hadalku rabbi yidhi faidaa طacimtum faاntashiruu walaa musta'nisiina lxadiid ina dalikum kaana yu'di الnabiya fayastaxyii minkum wallahu laa yastaxyii min alxaq waxa uu rabbi yidhi markaad guriga nebiga timaadaan ee welime iyo wax lamida laydinku yeedho faidaa طacimtum faاntashiruu walaa musta'nisiina lxadiid markaad cuntadii cuntaan faafa oo kala taga oo ha noqonina dad war iyo sheeko kale sii sugaya oo isku sii weheshado sheeko iyo hadal kale ha sii suginae markaad cuntada cuntaan ka baxa marka aadaabta aad nebiga kula dhaqmaysaan ha noqoto inaad majliska u fudaydisaan oo marka ay cuntada weliimadu dhammaato aad deg deg u baxdaan wahaakadaa majlis kasta oo laysugu yimaado cunto iyo weliimo lagugu sharfo sidaasaa sunno oo munaasab ah inaan fadhiga la dheerayn waayo waxaa laga yaabaa saaxibulbeyd inuu ku dhibsado laakiin uu kaa waabanayo oo aanu waxa weeyaan dee kuu caddayn marka alla waxau yihi faidaa طacimtum fantashiruu walaa mustaanisiina lixadiid waayo ina dalika kaana yu'di الnabiya fayastaxyii min waayo fadhigaa aad cuntada dabadeed sii fadhiyasaaneed kusii sheekaysanaysaan nebiga ilaahay arrintaasi way dhibaysay fayastaxyii minku waa idinka xishoonayay wallaahu laa yastaxyii min alxaq ilaahayna xaqa kama xishoodee xaqii buu idin sheegay ee ha ku raagina oo guryaha sii fadhiina waxaa ka mid a astaanta iyo namaadijta xayaau rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalama min annaas ma akhrajahu lbukhaariyu min xadiidi caaisha ana asmaaa sa'alat الnabiya salى اllahu alayhi wasalama can gusli اlmaxiid waxaa imaamu albukhaari uu soo saaray xadiidka caaisha ay warinayso in asmaa ay nebi muxamed weydiisay sala allahu calayhi wasalam sida ay isaga maydha sacaadada marka ay waxa weeyaan ka go'do waxay asmaa ay rasuulka weydiisay caadadu markay ka go'do siday uga daahirsan lahayd qaala taahudu ixdaakuna maa'aha wa sidrataha fatataharu fatuxsinu طuhuura uma tasubu calaa rasiha almaa uma tasubu calaa ra'siha fatadlukuhu dalkan shadiida xataa tubliqa shu'uuna ra'siha waxau rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam midkiin wuxuu ku yidhi asmaa midkiin waxay soo qaadanaysaa biyaheedii iyo yani caleenteedii gobka oo caleenta gobku waxa weeyaan dee sida saabuunta loo isticmaalay u isticmaali jiray oo yacnii waxa weeyaan wixii wasakh iyo dhibaataa jidhka waa ka goynaya qasrigaas marka wuxuu yidhi midkiin biyaheeda iyo caleentaa gobka ha soo qaadato oo ha ku tahaaro qaadato tuhuurkeedana ha hagaajiso biyahana madaxeega ha ku shubto si wanaagsanna ha ugu jijibiso yacni dalkiga waxaa la yidhaha gacanta in xoog jidhka loo mariyo loogu xoqo si adagna ha ugu jijibiso oo biyaha yaana isaga shubin gusliga sharciga ah dee dalkigaasaa ku jira gacan marin imraaruliyad dabeed biyaha madaxeega ha ku shubto ha ku jijibiso gacantana xataa tubliqa shu'uuna ra'siha ilaa madaxeega salkiisa iyo timaha guntooda ay biyaha gaadhsiiso uma tasubu calayhi ilmaa dabeed jidhkeedii biyaha ku wada shubto uma ta'khudu firsatan mumasakatan fatataharu biha dabadeed karin yar oo cadaraysan oo udgoon iyo miski la soo mariyey ayay qaadanaysaa baa rasuulku uu yidhi oo ay ku tahaaro qaadanaysaa qaalat asmaa asmaa waxay tidhi kayfa atataharu biha rasuulkii allow gobolkan yaree waxa weeyaan maradaa ama karintan yaree aad tidhi cadar iyo udgoon inta lasoo mariyo ku tahaaro qaado sideen ugu tahaaro qaataa faqaala subxaana allah tataharii biha waxau rasuulku yidhi ilaahay baa ceeblaawo ah oo xumaan ka nasahane ku tahaaro qaado subxaana allah waa erey loo isticmaalo cinda tacajub macnaha rasuulku wuxuu la yaaban yahay dee mas'aladan cid walba fahmayso sideed u fahmi laadae dumarku ay yaqaanaan orodoo ku tahaaro qaado halkaa uma dhaafin fa qaalat caaisha caaisha markaa waxay tidhi kaannahaa tukfii daalik tutbiciina biha ahara addami sidii waxay dadka kale ka qarinaysaa ayaa caaisha ay dhegta u saarto intay soo dhowaysa ay ku tidhi waxaad maradaa yar ee cadar kale aad la raacraacaysaa raadkii dhiigga macnaha maxalkii uu dhiiggu ka soo baxay iyo agagaarkiisii ayaad marada marinaysaa si maxalka waxa weeyaan udgoon iyo raa'ixo wanaagsan uu yeesho halkaasaad marinaysaa riwaayo kale oo lilbukhaari waxaa ku sugnayd uma ina anabiya sala allahu calayhi wasalama istaxyaa fa acrada biwajhi nebigu intuu xishooday ayaa wejigiisii uu kala jeedsaday bacdu riwaayaat waxay tilmaamayeen wastatar uu wejiga ayuu qarsaday oo qofku hadduu xishoodo waxaa laga yaabaa inuu gacanta wejiga saaro riwaayaadka qaarkood oo khaarija saxiixayn waxay caaisha lahayd fajadabtu lmar'ata faahbartuha bimaa yuriidu nabiy sala allahu calayhi wasalam intaan haweenaydii soo jiidoon soo qabtay ayaa nebigu wuxuu u jeeday aan u caddeeyey markaase caaisha waxay lahayd nicma nisaau nisaau lansaar lam yamnachunna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin dumar adduunka soo mara waxa ugu wanaagsanaa dumarkii ansaareed xishoodka iyo xayahoodu uma diidin inay diintooda wax ka bartaan oo ka fahmaan waayo adoo xishood iyo xayo leh ayaa xaqana inaad baratood weydiisaa ay waxa weeyaan mubaax ay ku tahay alxayaau min annaas waa mid aada iyo aad u qiimo badan walidaalika ayaa xudayfa wuxuu lahaa laa khayra fii man laa yastaxyi min annaas khayr ma leh qof aan dadka ka xishoon mujaahidna waxau yihi low ana almuslima lam yusib min akhiihi ilaa ana xayaa'ahu minhu yamnachu min almacaasi lakafaah muslim walaalkiisa kale haddaanu ka dheefin wax kale ilaa xishoodka uu ka xishoonayaa inuu xumaanta ka xakamaynayo mooye taasaaba ku filan macnaha xishoodka aad walaalkaa ka xishoonaysaa hadday xumaanta kaa xakamaynayso dheefta aad walaalkaa ku intifaacday intaasaa kugu filanba وqad نصb النabiyu slى الlaه عalayه وasلم hada الxayaaء xakma عalى ficli اlmar وdaabiطa وamiiزaana waxa uu nebigu ka dhigay miiزaaniye daabit oo mid xaakimo xukumaya uu uga dhigay ficilka iyo falka addoonku uu la imanayo xishoodkiisuu xaakim uga dhigay oo rasuulku wuxuu yihi salى الlahu عalayhi wasalam sida ibnu xibaan uu wariyey uu soo saaray ee usaama ibnu shariig uu warinayo sheekhulalbanina uu ku tasiixiyey silsilaة اaxaadiiث صaxiixa dabcada maktabat lmacaarif mujalladka saddexaad safxada afartan iyo saddex sidoo kale saxiixuljaamica uu ku soo saaray mujalladka koobaad safxada kun iyo lixdan xadiidka raqamkiisuu yahay khamsat aalaaf situ mia wa tiscatin wa khamsiin waxau rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam maa karihta an yaraahu nnaasu falaa tafcalhu idaa khalowt waxaad dhibsateed nacdo inay dadku kugu arkaan markaad keligaa noqotana ha samayn bal daabitkaa u fiirso waxa aad nacdo inay dadku kugu daalacdaan marka aad gooni tahayna iska daah xishoodka qaybta u dambaysaynu kusoo gebagabaynayno waa alxayaau min annafs naftaada inaad ka xishooto faman istaxyaa min annaas walam yastaxi min nafsi faina nafsahu akhasu cindahu min gayri wa xaqun cala alcaaqili an yukrima nafsah bilcifati wa siyaanati alkhalawaat ruuxa dadka ka xishooda ee naftiisa ka xishooni naftiisuu xaqiray qofka caqligalena waxa u habboon inuu naftiisa karaameeyo oo dhowrsoonaanta iyo marka uu cidlada yahay ilaalinta aadaabta uu ku sharfo naftiisa waayo ninkaan naftiisa karaamayn cidina karaamayn mayso waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim ina alxayaa tamaamu lkarami wa mawطinu alridaa wa mumahidu ahanaa wa muwafiru alcaqli wa mucadimu alqadri xishoodka waa ka waxa weeyi karamka iyo deeqsinimada iyo sharaftu ay ku dhammaystirantay waa ka raalli ahaanshaha waxa weeyaan meesha ridaha rabbi laga helo weeyi waa ka ammaanta qofka gogoldhigga iyo tamhiidka u ah ee lagu ammaani karo waa ka caqliga qofka weyneeya qadarkiisana aad iyo aad u cusleeya ee sharfa innii la asturu maa dulcaqli saatiruhu min xaajatin wa umiitu sira kitmaana wa xaajatin duuna ukhraa qad samaxtu bihaa jacaltuha lilatii akhfaytu cinwaanan ama cunwaanan labaduba waa min alluga alcarabiya inii kaanii araa man laa xayaa'a lahu walaa amaanata wasata alqowmi curyaana waxa weeyi shaacirkaas xakiimka ah waxa uu yidhi waxaan asturayaa waxaa qofka caqligali uu qariyo oo xaajada iyo danta waan qarsanayaa ilan dantaad iyo baahi walba haddaad soo bandhigto ihaanaa kugu dhacaysa sirtana waxaan ku dilayaa qarin iyo kitmaan ayaa uu yidhi waxaad moodaa buu yidhi inaan arko ninka aan xishoodka lahayn markaan arkin ammaanada lahayn ee dadka dhex jooga waxaabad moodaa inaan eegayo oon arkayo isaga oo waxa weeye aan isagoo qaawan inaan arkayo ayaabad moodaa ikhwaanii fi illaah idan haada alxayaa xishoodkaas aynu soo tilmaannay waa sifadii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ka mid ahayd sifaadkiisii khuluqiga ahaa ee ugu qiimaha badnaa qofkuna sida geedku aanu uga maarmin qolofta ama jidhifta ee haddii laga gooyo uu kharaabayo geedku ayaa qofkuna u xumaanaya xayaha iyo xishoodku hadduu ka tago wayabqa almar'u mastaxyaa bikhayrin wayabqa alcuudu maa baqiya allixaa cashaacirkaasi wuu ruuxu khayr iyo wanaag buu ku noolaanayaa inta uu xayo iyo xishood leeyahay sida geedkuba u taagan yahay inta jidhiftu ay saaran tahay waxaynu naqaanaa geedka haddii gudunta lagu garaaco jidhifta iyo qolofkaa sare dee laga gooyo oo laga dhilo dee geedkii waa iska kharaabaya inuu iska qallalo ama iska go-aaba laga yaabo markaa sida jidhifta geedku ay ximaayo iyo ilaalin ugu tahay ayaa xayaaguna qofka ilaalin ugu yahay qof xishood lihi waa qof nool qof bilaa xishoodiina waa qofan noolayn khulaasada iyo gebagabaduna waa intaas ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa waxaynu majliskaa isugu sheegnay inuu inooga yeelo waxa weeyaan kuwa u kaalmaysta ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa sifaadka nebigana sala allahu calayhi wasalam kuwa ku sugnaaday noloshooda ku nooleeya rag iyo dumarba ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo wafaqa allahu jamiica limaa yuxibuhu wayardaah walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin